adeer waxa weeye madaxaan oo la yidhaahdo xaaji faarax wey xaaji faarax haye hore u gal ninka nabadoonada muqdisho ka mid ah muxuu ku saabsan yahay xiriirkaagu xiriirkeegu waa ku saabsan yahay waxyaabo badan waxa weeye dawladdii waxa weeye dadweynihii waa kusoo jeesatay maxaa tirahday balki waa la qaybiyey qayb iyo xukunaa ka dhacday mana loo baahna dadkii saxabkaa la isku diraa dhow dhulka daaqa waa daaqi jiray ama ceesha waa cadi jiray oo ahalka iyo xiyaalada ahay yaan qoloba qoloba gudban qabilqabila laisku waraayay ka talisay madaxweynihiina maxaa tirahday waa sileexay haddana nimanka usoo maraykankana warbixintii u qaaday oo uu rabaa inuu maaragtay oo yidhaahda hadde waddanka wax soo qaybiyey waa soo kala go-doomiyey olba isaga saasa lagu soo amray haddana warbixintii ku maqan yahay miduu mawduucaasi ugu qaybsan tahay oo dalkana iyo la qaybsanayo oo la googoynayo shacabkii iyo dawladda iyo maalkii shacabkii iyo qabiilooyinkii la fudirayo waa gartay midda kale waa wey hadde maanta waa wey dhalinyarada halkan waa la leynayay mid kasta waa shabaab baa lagu dilayay ama ha ahaado ama yasa ahaan waa la leynayana shacabkeedu u badanyihin shabaab maahan iyadoo sidaas loo leynayo oo aan maaragtay dadweynihii uu dhigayo maxaa jiraaas oo fasilaada fasax xun leh oo la leynayo ummadda oo maxaa jira dadka la xirin goonayo hantana waa maanta dhacday ninkii suuriyan ah oo dadka lagu jiro xumi oo maxaa jirahday dawladdu xil saaftay dadkan laayo waxa weeye maanta wuu ku hadlay gurigii sabaab laga hayo laga helo odayaalkaan dilaynaa haddana odayaalka iyo abraha iyo dhalinya gabdhahaan dilaynaa waa gartay marka waxa weeye meeshaan wax yaalla male dadweynihii waxa weeye inuu kacdoon sameeyo oo dagaalamo oo maxaa jirahda iska qabto waxyaabaha waxyaaba lafisi jira maahan ayaan uu digayaa dadweyne inuu daga- kacdoon qaado oo u dagaalamo oo maxaa jirahda dalkiisa oo difaacda maxay kula tahay laakiin ujeeddada ay dhallinyarada u xasuuqayso dowladda waxa weeye waxa weeye eribgoyn weeye maamulkoodaa xun dhaqankoodaa xun maxaa tirahday wax alaala wax u kala soocan male wax xun iyo wax mane wax maantay ka talido maa wanaagba kama talido hadda nin dhawo weyn oo maxkamad jooga laleeyahay maxaa tirahday maxkamad buu joogaa maanta wuu yidhi dhalinyaradana waa leynaynaa odayaalkana waa leynaynaa meeshan guriga sabaab ku aragno war maxu galabsoon war maxau yar wiilku galabsoon maxaa habadu galabsantay maxay gabadhu galabsantay waxa weeye waxyaabahaas in laga hor tago oo la iska dhixiyo oo dadweynuhu marka waxaan oo kale arki jira kacdoon buu samayn jira kacdoon sameeyo ayaan ugu aan ugu baaqayaa maxaa jirahday meesha wax wax la dhegeysan kara maahan waa weeye gobolladi waa la qaybiyey ummadii waa la isku diray meel walba shacaba waxa weeye shacabku waa isku dagaalamayaan anaala iyo anaala la isku haystaa waana waxay dawladda ka dambaysay oo madaxweyne xasan ka dambeeyey maxaa jirahday waxaan ugu digayaa inay dagaalamaan dadweynuhu oo kacdoon sameeyaan oo naftooda iyo maalkooda iyo nafsigooda difaacdaan waddankan etoobiya iyo kenya iyo maraykan xukuma waxa weeye amaamirtii la siiyo ayaana dawladda fulidaa ee dan beesha kasi dan dawladeed iyo dan maxaa jira shacbina kama taliso maxaa hadda qorshe ah maxaa u qorshaysan dadka magaalada muqdisho gaar ahaan indheergaradka arrimahan hadda socda ama si guud waddanka ama layntan ku socota dhallinyarada oo qofkii la doonaba lagu dilayo waa al-shabaab waxa weeye waxa u qorshaysan dadweynaha cadaadiskii waa laga badiyey caburkii waa laga badiyey bandagii cadaadiskii waa laga badiyey mid la gado waxa banaanka joogaana lacagii ku joogaana lasoo gaday waxa kalena u xidhanna lacagaa loo waayey waxa weeye meesha way noqotay saylad dadka laga ganacsado ama lagu dilo qofkii lacag laga waayo waxa weeye meeshaan dadweynaha waxa u qorshaysan inay kacaan markaan waa hubka inay qaataan maan wax kale oo hara ma jiraan hubka inay qaataan maale dowladdan iska kiciyey talyaaniyaa la kiciyey maxaa sirbanaa la kiciyey hogaamiye kooxadaa la kiciyey maxaa tiraahday iyagana in lagu daro la kiciyo wax ka bedelan oo dadka sugaya maanta ama aan udigayno male waa inay kacdoon sameeyaan